halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebalnagu saaciid sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka reer rooma oo qayb ka ah kutubta axdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la soo ururiyey kuwaasoo rasuul bawlos wakhtiyo kala duwan uu u soo dirayey kiniisaddan reer rooma markii noogu dambaysay waxaannu soo gunaanadnay cutubkii sagaalaad oo waxaanan ka hadlaynay doorashada iyo qaadirnimadii ilaah markay joogto naxariistiisa iyo doonistiisa mana ahan wax layswaafajin karo doonista xorta ah ee ilaah iyo tan maanta dadka ee gurracan cutubkan tobanaad waxaannu kaga hadlaynaa mawduucyo dhowr ah waxayna kala yihiin kow xaalka ay israa'iil ku sugnayd markaasi labo waxa ay ku taagnaayeen saddex iyo nabaaddiinnada xaadirka ah ee sugaysa yuhuudda iyo qurumahaba haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno ayaannu ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ahayd xaaladda israa'iil ay ku sugnayd wakhtigii bawlos haatanna waxaynu ku bilaabaynaa aayadda ugu horraysa ee cutubkan koowaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan walaalayaalow waxaan qalbigayga ka doonayaa oon ilaah ka baryaa inay iyagu badbaadaan haddaba soo arki maysid inay mas'uul ka yihiin dhibaatooyinka iyaga haysta haddaan dhanka kale ka eegno xigashada ayaannu eegaynaa injiilka sida luukas uu u qoray cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha saddex iyo afartan ilaa afar iyo afartan waxaana qoran sida tan waayo maalmuhu way ku imaan doonaan markii cadaawayaashaadu ay xaggaaga dhufays u soo qodan doonaan oo ay kugu wareegi doonaan oo ay dhinac walba kaa celin doonaan way ku dumin doonaan adiga iyo carruurtaada kugu jirta oo kuguma dayn doonaan dhagax dhagax dul saaran waayo waad garan weyday wakhtiga booqashadaada haddaba xaaladda ay reer banu israa'iil ku sugnayd waa taas oo ilaa iyo haddana ay ku sugan yihiin waxaa hareereeyey qaramada doonayay inay iyaga badda ku daraan oo haddaannu isweydinno maxaa badda loogu darayaa waxaad haddaba marka ay sidaasi tahay eedayn kartaa carabta waxaad kaloo eedayn kartaa ruushka iyo qof waliba oo necab reer banu israa'iil waxaad kaloo eedayn kartaa ilaah markii aad doonto waayo isaga ayaa waxa uu yidhi xaalad degganaan la'aaneed bay ku sugnaanayaan oo ma awoodi doonaan inay nabad helaan taasu ma waxay ka dhigan tahay inaanay aqoonsan wakhtigii booqashadaada bawlos ayaa wuxuu leeyahay waxaan qalbigayga ka doonayaa oon ilaah ka baryayaa inay iyagu badbaadaan waxaad markaasi maanka ku haysaa in saddex siyaabood ay u dhacayso warbixintan ama jumladdan bawlos ee ku qoran aayadda koowaad waa koowe wuxuu leeyahay israa'iil wax walba ee ay haysato ama ay ku dhaqanto micno ma leh waayo kuma ayan badbaadin waxaan markaasi idinku leeyahay waxaa jira kuwo badan oo ahludiin iska dhigaya iyo quruumo badan oo aan badbaadin waxaan garanaynaa inay jiraan kuwo leh masiixinimadu waa ceenkaas iyo ceenkaas oo aan wax wanaagsan ka sheegaynin hase yeeshee masiixinimadu waa in masiixa lagu kalsoonaado oo loo soo dhowaado si aynu u lahaanno xaqnimada rumaysadka ku timaada dadkuse sidaas ma ahan waxaanay ku caasiyeen ilaah markii uu siiyey masiixa waxaa laga yaabaa inaad ahaato mid diin ku dhaqma oo baadi ah israa'iil waxay leeyihiin diin ilaah uu u soo dejiyey laakiin waxay kaloo u baahan yihiin inay badbaadaan maadaama ay sharcigii nebi muuse ku badbaadi waayeen waxaanay markaasi lahaayeen diin laakiin xaqnimo ma aysan haysan waxay haysteen waxyaabo badan oo qaramo badan ayan haysanin hase yeeshee way baadiyoobeen markaana doonista bawlos ayaa waxay ahayd in reer banu israa'iil la badbaadinayo qodobka labaad ayaa isna wuxuu yahay in reer banu israa'iil la badbaadin karo oo nin ka tirsan mufasiriinta ayaa wuxuu leeyahay bawlos uma uusan tukadeen haddii ay ahaayeen kuwa aan isbeddelin israa'iil waa kuwa badbaadaya yaa islahaa soomaali baa masiixi noqonaysa waxaan idinku leeyahay dhegaystow cid bannaanka ka ah doorashada ilaah iyo badbaadidiisa ma jirto haddaba waxaa hadalku uu ku jaran yahay haddii qurumaha kale ay masiixi noqon karaan israa'iilna way noqonaysaa qodobka saddexaad ayaa isna wuxuu yahay in reer banu israa'iil iyo qurumaha kale ee aan masiixa haysaninba ay yihiin in lagu wacdiyo akhbaarka wanaagsan haddaba ma jiraan kala duwanaan u dhaxaysa iyaga iyo dadka kale maanta waayo waxaa qoran dhammaan way wada dembaabeen oo ay gaari waayeen ammaanta ilaah sidaan ku soo aragnay kitaabka rooma cutubka saddexaad aayadda saddex iyo labaatanaad haddaba waa wax laga yaqyaqsado fikradda ah inay jiraan dad dad kale ka sarreeya haddaba dhulka ka hooseeya meeshii masiixa lagu qodbay ayaa geddigiisba aan lagu arag meel taag ah oo dadku ay ku kala sarreeyaan tan ahmiyadda leh ayaa waxay tahay nin waliba oo aan masiixa niyaddiisa ku haysan ayaa ah mid balaayo qaba ah oo inkaaran waxaase weliba maanta jira kuwo badan oo aaminsan in injiilka lagu wacdiyo israa'iil marka hore bawlos wuu xaqiijiyey inuu israa'iil ay ku horumartay injiilka oo iyaga markii hore la wacdiyey maalmahaas boqolkiiba boqol waxaa xubnaha kiniisaddu ay ahaayeen yahuud waxaanan rumaysanahay inaan laga tegin yuhuudda markay joogto injiilka waxaa jira nin ka tirsan nimanka furfuran ee tiyolojiyada bartay oo la yidhaahdo doctor reinhold nibhu oo laga qoray inuu yidhi war yaan laysku dayin in la beddelo yuhuudda waayo rumaysadkooda ama diintooda ayay ku haystaan rumaysad ka badan kan ay ka helayaan masiixinimada waxaana taasi ugu wacan buu leeyahay eedda ah in iyagu ay yihiin kuwii dilay ciise masiix laakiin in masiixa loo yimaado waxay ka micno tahay in eedda oo dhan layska rido waxay ahayd inay injiilka haystaan dadka oo dhan waxay leeyihiin injiilka ilaahna wuxuu diyaar u yahay inuu inoogu naxariisto masiixa aawadii haddaan horay idinku sii wadno oon dib ugu soo noqonno xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma ayaannu eegaynaa cutubka tobanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan waayo waxaan markhaati u furayaa inay iyagu ilaah khiro weyn u qabaan laakiinse xagga aqoonta ma aha waxaa jira dad badan oo aan garanayo oo ku ad adag diintooda waxaase hubaal ah inayan lahayn ama ay haysanin masiixa waxaa masiixa laga helaa waxyaabo badan oo aan lagu haysanin diimaha kale waxaana ka mid ah xaqnimo iyo nabadda qalbiyadeenna iyo hanti kaloo qarsoon waxaanan jannada ku tegaynaa kuweenna masiixiyiinta ah masiixii sare kacay aawgii saaxiib masiixu niyaddaada ma ku jiraa oo ma rumaysatay xaqnimada ilaah uu inagu siiyo masiixa waxaan idiin sheegayaa si kale oo aad ku badbaadaysaan inaanay jirin waxaa dembiyadiinnii soo jireenka ahaa qaaday masiixa oo isagaa booskeennii galay yaanay inala noqon in sharcidiimeedkeennu uu yahay midaan ku badbaadayno waayo innaga ayaa isugu raaxayna welibana ma kaamili karayno sharci waliba waxaa markaasi kuweenna masiixa raacsan lanooga baahan yahay inaan ku wacdinno masiixa waxaynu nahay kuwa xadgudbay haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda saddexaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo iyagoo aan ogeyn xaqnimada ilaah oo doonaya inay taagaan tooda ayayan hoosgelin ilaah xaqnimadiisa haddaba sidaas bay reer banu israa'iilkii joogay wakhtigii bawlos iyo kuwa haatan jooga iyo qaybo badan oo ka mid ah kuwa ahluddiinka iska dhigaba ay sameeyaan waxaa qoran in iyagoo aan ogeyn xaqnimada ilaah oo doonaya inay taagaan tooda ayan hoos imaanin xaqnimada ilaah haddaba tomas griffith ayaa wuxuu leeyahay ama uu ka hadlayaa aqoontan oo wuxuu yidhi ma ahan wax wanaagsan inaan akhrinno baibalka oo haddana aynu ku guuldarraysanno inaan aragno ahmiyaddiisa waxbarasho ahaaneed iyo sida ay tahay inaan shakhsi ahaan uga faa'iidaysanno waxaa nasiib darra ah inaan aqoonta barashada ilaah heer sare ka gaarnay haddana aynaan ka mahadcelinaynin macaaniga ruux ahaaneed iyo xooggooda waxaan arkay haddaba dad badan oo ku raran kutubo waaweyn oo markay waddada marayaan aanay qaarkood qaadi karin haddana inta sannadood ee waxbarasho diimeedku dalka ay ka jirtay haddana waxba nuxur leh kama soo bixin markaad eegto sidii laysku laayay iyo halaaggii qabsaday dadka iyo dalkaba waxaan markaasi ku doodayaa maba ayan helin waxgarasho ama aqoon ka timid wixii ay barteen kana soo bixi mayso wixii ay ka tageen wax la odhan karo badbaado haddaan horay idinku sii wadno warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda afaraad ayaa waxaa qoran sida tan waayo masiixu wuxuu mid kasta oo rumaysta u yahay sharciga dhammaadkiisii xagga xaqnimada haddaba waxaa qoran masiixu inuu mid kasta oo rumaysta u yahay sharciga oo loola jeedo inuu isagu inoo yahay ama inoo noqday yoolka nolosha sayidkeennu taasi wuu inoo caddeeyey markii uu lahaa sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka sagaalaad aayadda lix iyo tobanaad oo leh ninna karrin cusub kuma talo dhar duug ah waayo tan lagu buuxin lahaa ayaa dharka ka go'da oo jeexintu waa ka sii xumaataa sharcigii nebi muuse waxaa dadka loo siiyey inay ku soo gaaraan masiixa laakiin laynooma siinin in lagu badbaadiyo dadka bawlos wuxuu ku leeyahay reer galatiya sida tan ku qoran isla warqaddiisaas reer galatiya cutubka saddexaad aayadda afar iyo labaatanaad ee baalka saddex boqol laba iyo soddon ee axdiga cusub oo leh sidaas daraaddeed sharcigu wuxuu ahaa idbiyaheenna inuu masiixa inoo geeyo inaynu xaq ku noqonno rumaysadka markaana sharcigu laynooma siin inuu ina badbaadiyo laakiin waxaa laynoo siiyey inuu ina tuso inaan u baahan nahay badbaadiye gacanta ayuu ina qabtaa markaasuu ina hor keenaa isku tallaabta oo wuxuu inagu leeyahay war waxaad u baahan tihiin badbaadiye haddaba sharcigu wuxuu ku soo arooray oo uu ku soo dhammaaday ciise masiix waxaa kaloo ku qoran isla warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda afaraad ee baalka saddex boqol afar iyo soddon ee axdiga cusub sida tan waad ka soocan tihiin masiixa kuwiinna sharciga xaq ku noqon lahaayow nimcadiina waad ka dhacdeen nin ku takhasusay kitaabkan reer roma ee sida warqadda oo kale loo soo qoray ayaa wuxuu leeyahay sharcigu kama weyna qaynuun nolosha ay leedahay mase ahan wax xaqnimo noo keeni kara waxaa iska leh qof kasta ee rumaysta badbaadadan bilaashka lagu helo ee caamka ah waxaa iska leh haddaan idinku celiyo qof kasta ee rumaysta ciise masiix haatan waxaannu soo gaarnay maaddada labaad ee ah goobta ay reer banu israa'iil diin ahaan taagnaayeen wakhtigaasi haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan cutubka tobanaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan waayo muuse wuxuu qoray in ninkii yeelaa xaqnimada sharciga uu ku noolaan doono iyada haddaba waxaa la oggolaaday inaad xaqnimo ka helayso sharciga waase mid adigu aad leedahay mase ahan xaqnimada ilaah waayo xaqnimadaadu lama sinaan karto tii ilaah haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan laakiin xaqnimada rumaysadku sidaanay tidhaahdaa qalbigaaga ha iska odhan yaa samada kori doona inuu masiixa soo dejiyo waxa aayaddanu ay ka micno tahay in xaqnimada dadka la helayo laakiin tan ilaah ay ku imaanayso oo keliya rumaysad haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda toddobaad ayaa waxaa ku qoran sida tan ama yaa yaamayska hoos u geli doona inuu masiixa kuwa dhintay ka soo saro kiciyo waxaa gunaanadku uu noqonayaa inaan xaqnimadaas meel kale laga heli karin masiixa mooyaane haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda siddeedaad ee baalka laba boqol kow iyo siddeetan ee axdiga cusub sida tan laakiin maxay leedahay ereygii waa kuu dhow yahay waana ku jiraa afkaaga iyo qalbigaaga waxa weeyaan ereyga rumaysadka oo aan kugu wacdinno haddaba xaqnimada ku timaada rumaysadka waxay kuugu imaanaysaa halka aad joogto kuwo badan ayay la tahay inay meelo kaas ah tagaan si ay ku badbaadaan laakiin badbaadada waxay taallaa agtaada waxaana kaa xiga rumaysad iyo iimaan haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadaha sagaal ilaa toban sida tan maxaa yeelay haddaad afka ka qiratid in ciise masiix uu yahay rabbiga oo aad qalbiga ka rumaysatid in ilaah isaga uu ka sara kiciyey kuwii dhintay waad badbaadi doontaa waayo qalbiga waxbaa laga rumaystaa xagga xaqnimada afkana waxbaa laga qirtaa xagga badbaadinta waxaa ku jira dad badan oo rumaysan ama ku adkaysanaya in qofka masiixiga ahu uu rumaysadkiisa dad badan ka hor qirto halkan bawlos taas inoogu sheegi maayo ma ahan inuu soo hor istaago muxaadaro oo uu ka hor qirto bawlos wuxuu leeyahay waa in qirashadaada iyo qaabka aad u nooshahay ay iswaafaqaan waa in qalbigaaga iyo maankaaguba ay isku si u shaqeeyaan haddaba qalbigaaga waxaa ka soo baxay ayaa la doonayaa in afkaaguna uu lahaado oo markii aad maxfal isa soo hortaagtaan ayaa laydinka doonayaa in waxa aad ku hadlaysaan iyo waxa niyaddiinna ku jira ay iswaafaqaan oo waa inaan been laydinka helin rasuul yacquub ayaa wuxuu leeyahay rumaysadka aan lahayn ficilka waa sida rumaysad aan noolayn ama meyd ah ama aan shaqaynin haddii aad afka wax ka tidhaahdo waa in niyaddaada aad ka rumaysan tahay wixii aad afkaaga ka tidhi waxaa laynaga doonayaa inaan niyadda ka rumaysanno in dhimashadii laga sara kiciyey oo sarakicidda masiixa ayaa waxay tahay arrinka uu ku sallaysan yahay injiilka haddaan dib ugu noqonno xigashada warqaddan reer rooma ayaa waxaa ku qoran cutubka afaraad aayadda shan iyo labaatanaad inkastoo aynu ka soo gudubnay sida tan kii loo bixiyey xadgudubkeenna aawadiis oo loo sara kiciyey inuu xaq inaga dhigo haddaan horay uga sii soconno ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda kow iyo tobanaad sida tan waayo qorniinku wuxuu leeyahay ku alla kii rumaysta isaga ceeboobi maayo bawlos wuxuu ka soo xiganayaa aayaddan kitaabkii ishaaciyah cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol kow iyo toban ee axdigii hore oo haddaan idin akhrinno lahaa sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay bal eega siyoon dhagax ban aasaas uga dhigay waana dhagax la tijaabiyey waana dhagax geeseed oo qaali ah oo aasaas la huba ah oo kii isaga rumaystaana ma degdegi doono haddaba kala duwanaanta ku jirta tarjumadan ayaan ka micno ahayn in bawlos uu beddelay xigashada laakiin hadallada sida ceeboobi maayo iyo degdegi maayo ayaa isku mid ah waxaana loola jeedaa in cagaha wax laga dayo cabsi aawadeed bawlos wuxuu soo xiganayaa ishaaciya si markaasi uu ku xoojiyo tarjumadiisii hore ee ahayd xaqnimada ku timaada rumaysadka ayaa laynagu barayaa qidcooyin kale oo ka mid ah axdigii hore qidcadan waxay kaloo inoo muujinaysaa dabeecadda caamka ah ee badbaadada ee ku jira erayga ah mid waliba haddaan horay idinku sii wadno oo aannu haatan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waayo yuhuudda iyo griigtu waxba kuma kala duwana waayo isku rabbi baa rabbi u wada ah waana u taajir in alla intii barida isaga haddaba kala duwanaan ma leh yuhuudda iyo griigta ama quruumaha waayo iyaga oo dhaniba way dembaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah marka la leeyahay dhammaan oo la badbaadinayo waa inay iyaga oo dhaniba isku si ugu yimaadaan masiixa ciise masiix ayaa wuxuu leeyahay ninna aabbaha uma yimaado xaggaygu ku yimaado maahee waxaana taasu ay ku qoran tahay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadda lixaad haddaba ku imaan kari maysid xeerarka ku qoran ahdigii hore amase sharciyadii muuse nabaaddiinnada waxaa leh dadka oo dhan iyadoo ku imaanaysa hal qaab oo ah naxariista rumaysadka ku timaada waxaana laydinku leeyahay maqla oo rumaysta injiilka haatanna aynu eegno maaddada ku saabsan nabaaddiinnada ay helayaan yuhuudda iyo quruumaha haddaan xaalkaasi ka eegno qorniinka ayaa waxaa habboon inaan isla eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waayo ku alla kii magaca rabbiga ku baryaa waa badbaadi doonaa haddaba waa warbixin ama hadal caaqibo leh taasoo bawlos uu halkan inoogu sheegayo waxaanan waxaana warbixin la mid ahi ay ku qoran tahay kitaabkii yo'eel cutubka labaad aayadda laba iyo soddonaad kaasoo xoojinaya dooddiisan ah in nabaaddiinnadu ay ku timaado rumaysad taasina waxay caddaynaysaa in yuhuudda iyo kuwa aan yuhuudda ahaynba ilaah uu u yeedhay marka la leeyahay u yeerta magaca rabbiga ayaa loola jeedaa rumaysadka ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka tobanaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaa qoran sida tan haddaba sidee bay ugu baryi doonaan kan aanay rumaysnayn oo sidee bay u rumaysan doonaan kan aanay maqlin oo sideebay u maqli doonaan haddii aan la wacdiyin oo sidee bay u wacdiyi doonaan haddaan la dirin sida qoran qurux badanaa cagaha kuwa wax ku wacdiya waxyaalaha wanaagsan haddaba waxaa loo baahan yahay marka la dhuuxayo macnaha aayadahaasi in la garto jegada ama halka bawlos uu ka duulayo haddaba yuhuuddii joogtay qarnigii bawlos ayaa dhammaantood ama siday u badan yihiinba nebcaa rasuul bawlos inkastoo ay jeclaayeen intuuna masiixiga noqonin wuxuu haatan u muujinayaa wacyiga ama halka uu taagan yahay waxay diideen wacdigiisii isaga iyo rasuulladii kale ee ahaa inay dadka baraan injiilka oo nasahayay sharcigii nebi muuse kaasoo markaasi noqday sida mabda' oo kale bawlos wuxuu leeyahay waa inay jiraan farriin wadayaasha injiilka oo aqoonsi ka haysta ilaah haddaba sidaad og tihiin bawlos wuxuu warqaddan ku bilaabay isagoo leh waxaan ahay rasuulkii ciise masiix sida ku qoran rooma cutubka koowaad aayadda koowaad haddaba kuwa wacdinaya waa in si nidaamsan dadka loogu diro si ay u aqbalaan runta lagala hadlayo waayo haddii kale garan maayaan sida loogu yeerto ilaah wuxuuna bawlos warqaddiisa ku adkaynayaa ahmiyadda ay leedahay rumaysadka ciise masiix
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye saryow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynayaa habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin